gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani ayaa maanta xariga ka jaray wado interlooga ah oo laga dhisay waaxda wajeer ee degmada kaaraan wadadan oo ku taala agagaarka muno apartment ayaa qayb ka ah dadaalada maamulka degmada iyo bulshada degan degmadaasi ay ku horumarinayaan adeegyada wadooyinka waxaana munaasabadan xarag jarka ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada degan degmadaas waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka haweenka degmada kaaraan iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka waa wadada laga roobka laga tuugi jira dhihi jira ilaah ou roob noo imaanin daarahan dheerdheer bilaash kuma imaanin daaraha dheerdheer bilaash kuma imaanin waxa waaye wadanku hadduu qurxoon yahay ama degmadu hadday qurxoon tahay cid kastaa soo haweysanaysa saa daara ka dhisanayso iska fiiri daaraha dheerdheer iska fiiri wadooyinka iska fiiri nadaafadda iska fiiri bilicda saanoo kale ha loo adeegto
waddadan waa u jeedaan dad soomaaliyeed ah hanti geliyey dhismooyin qurux badanaa ku yaalla iyadoo noocaasay haddana waxay ahayd ma waddo dadka deganu ay roobka ka alla toogaan oo yidhaahdeen ilaah waa nagu keenin guryaha soo dumaayay waxaan rabnaa maanta in waddooyinkan degmada kaaraanbo interloog loo bixiyo guddoomiyaha degmada waxaan leeyahay guddoomiye waa ku ammaanan tahay interloogyada degmada kaaraan ka socdo aan ognahay lixda waaxba inay interloog ka socdaan taasna waxaan kula tartamaynaa degmooyinka gobolka banaadir iyadoo degmada kaaraan hore ugu hor ugu dambeysay laakiinse maanta waxaan aaminsannahay oo aan qiraynaa in degmada kaaraan ay tahay degmo interloog leh oo degmooyinka la tartami karto
gudoomiyaha degmada kaaraan mudane faarax cadaani maxamed ayaa xarigga ka jiray wadadan cusub isagoona sheegay inay socdaan dhismaha wadooyinka cusub si sare loogu qaado isku socodka bulshada iyo sidoo kale bilicda degmada waxaan ugu mahad celinaa guddoomiyaha wadooyinka degmada kaaraan guddoomiye food cadde oo aan u ogolaanay ka maamul ahaan inuu wadooyinka ka shaqeeyo oo naga xigsado habeen iyo maalinna u taagnaado sidii waddada loo qurxin lahaa bulshadii waxaan u mahad celinaa oo waddadan deganeed oo lacagta la baxay waddada in loo qurxiyna u diyaargaroowey oo qarash ku bixiyey aada u mahadsantihiin heelon waddadan biyo mareen ayay ahayd markii roobka da-a gawaarida iyo mootayaasha iyo dadka shacabka ma mari karin shacabkana ma mari karin waddo waxay ahayd aada u dhibaataysan oo aada u burbursan maantana waddo baabuurtii iyo bulshadii deganeed aada ugu faraxsan waddooyinka dhiman oo degmada kaaraan insha allah waa ku rajaweyna ayakan inaan ka shaqeyno kuwa ka shaqeynana iyo middaa maanta joognana dadka shacabka loo shaqeeya waxaa loo baahan yahay inay nadiifsadaan ay ku dadaalaan waddadooda maadaama qarash ku baxay dhismaha waddadan ayaa qayb ka ah dadaalada lagu dardargelinayo bilic soo celinta caasimadda soomaaliya ee muqdisho